أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faaafreebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha lixaad ee jamaaduthani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee kataayib oo maanta baahiyey dardaaranka sheekh maxamed miro jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga soomaaliya raximahullaah dardaarankaasi oo dhammaystiran barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo xaqiijisay in ciidamada kufaarta burundi ay dhowaan isaga bixi doonaan soomaaliya warbixin ayaad dhegaysan doontaan kataayib ikhbaariyaha oo caawa baahiyey muuqaalka xafladdii furitaanka jaamacadda alqima faraca magaalada kunya barow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sidoo kale faafreebku waxaad ku dhegaysan doontaan khilaaf xooggan oo ku saabsan in ciidanka xabashida etoobiya lagu daro howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta oo soo kala dhex galay madaxda ugu sarraysa kooxda riddada soomaaliya warbixin ayaad dhegaysan doontaan falaagada r s f oo lagu eedeeyey in dahab badan ay ka dhoofiyeen ismaamulka daarfuur waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa jufada maqalsame ee beelweynta maxamuud hiraab oo dooratay naqiib cusub kadib munaasabad ka dhacda magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud qodobadaasi wixii kaloo soo kordha iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheena ayaa barnaamijkaygala qaybgeli doona waxaadna si toosanna uga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna laif istariimka oo dalka iyo dibaddiisaaad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonna wuxuu noqonayaa mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa bayaan tacsiya ka soo saaray istishaadka sheekh maxamed miro jaamac taqabalahullah waaligii wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya ee dhowaan ku shiiday duqeyn diyaaradaha maraykanka ay kula beegsadeen duleedka magaalada kunyabarow bayaankaas waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir bayaan ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa looga tacsiiyey istishaadka sheekh maxamed miro jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga ee dhowaan maraykanka ku dilay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday duleedka deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellada hoose furfurasho istiftaax kadib waxaa bayaanka lagu yidhi waxaan si gaar ah walaalaheena jooga soomaaliyeeda adkaysiga badan iyo guud ahaan ummadda muslimka uga tacsiyadeyneynaa istishaadkii waaligii wilaayaadka islaamiga soomaaliya sheekh maxamed miro jaamac kaas oo ku baxay duqeyn dhagaraysan oo maraykanku soomaaliya ka fuliyey waxaana allah weydiisanaynaa in uu sheekha iyo annagubana u kulmiyo jannooyinka sarreeya annagoo la jirna ambiyada sidiiqiinta saalixiinta iyo shuhadada waxaan kaloo alla weydiisanaynaa in annaga iyo walaalaheena mujaahidiinta ahba weyneeyo ajarkeena ummadda muslimka ahna ugu bedelo wax wanaagsan ee lagu yidhi bayaanka tacsidaha ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxaa intaa kusii daray bayaanka wuxuu sheekhu ku noolaa nolol wanaagsan oo ay ka buuxdo adeegyada diinta iyo unusreynta qadaayaadka ummadda taasoo dhirirsan in ka badan afartan sano waana siiro udgoon badan oo ay ka buuxaan manaaqib iyo ma'aasir ay ku faani karto ummadda muslimka ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed inkastoo sheekh maxamed miro jaamac ahaa qof da'ah haddana kama cudur daaran in uu raaco koronyada jihaadka si uu u difaaco caqiidada ummadda xurumaadkeeda iyo muqadasaadkeeda bal dhallinyarada ayuu kula tartamayey fagaarayaasha jihaadka isagoo dhex jeexay goobaha geerida ilaa markii dambe ay ku dhacday duqeyn saliibi ah oo uu maraykanku fuliyey taas oo gaarsiisay bilad sharafeeda ugu sarraysa ee uu tamaniyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam biladaas oo ah shahaadada waddada alle wuxuuna sheekh maxamed mire mudan yahay in ay qudo ka dhigtaan culimmada isaga ka dambaysa oo ay uga daydaan in cilmiga lagu xiro dacwada iyo jihaadka ee lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab gar ayaad u leedihiin ehelkana jooga soomaaliyada aan jecelnahay inaad ku faantaan shahiidkeena sheekh maxamed mire waa bilad sharafeed aad idinku leedihiin iyo guud ahaan ummadda muslimka ah howlaha ugu weyn ee uu sheekhu qabtayna waxaa ka mid ah dadaaladii uu ku bixiyey mideynta safka muslimiinta iyo heshiisiinta qabaa'ilka soomaaliyeed dadaalkaas ballaaran ayaana caqabad ku noqday mashaariicda cadowgeena ee doonaya in ayna kala qaybiyaan dhexdeedana isku diraan arrintaas ayaana kordhisay carada cadowga ilaa markii dambe ay duqeen ku beegsadeen ayaa lagu yidhi bayaanka tacsida ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxaan ku boorinaynaa walaalaheena mujaahidiinta iyo qabaa'ilka soomaaliyeed ee dulmidiidka ah inay qaadaan dhabihi sheekh maxamed mire oo ay xoojiyaan xiriirka walaaltinimada ee u dhexeeya dhiigga sheekhana uu noqdo ilays ku riixa in ay mideeyaan safkooda iyo holac sababa in cadowga alle laga argoosto muslimiinta oo dhammina waxaan ugu baaqaynaa in ay ku daydaan sheekhan sharafta badan si gaar ah culimmada waxaan ku boorinaynaa in ay u soo nafiiraan saaxaadka jihaadka si sheekh maxamed mire gadaashiis ay u qaadaan raayada firaaqa jirana ay u buuxiyaan ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab aad buu umahadsan yahay walaalkeen xaaris cabdulqaadir dhinaca kale kataayib ikhbaariye ayaa maanta baahisay dardaaran uu hore u jeediyey sheekh maxamed mire taqabalhullah ku soo dhowaada dardaarankaas oo dhammaystiran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه إن شاء الله تعالى waxaan rabaa halkan in aan kalimaadka kooban aan ka idhaahdo kelimadda ugu horeysa waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala aan kula hadlo ummadda muslimiinta caamatan gaar ahaan shacabka soomaaliyeed waxaana rabaa insha allahu tacaala inaan u sheego oo aan leeyahay ummadda muslimiinta ah cadowga ku soo duulay caalamul islaami waxa ugu horeeya oo uu la dagaalamayo oo uu rabo inuu suuliyo waxaa weeye diinta islaamka sida aynu wada ognahayna diinta islaamka waa waxa ugu qaalisan oo allah tabaaraka wa tacaalaa uu dadka muslimiinta ugu nicmeeyey ma jirto nicmo kale oo aakhiro lagu badbaado aan islaamnimada ahayn allah wuxuu leeyahay waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofkii doona dhaqan aan islaamnimo ahayn oo habnololeed kale iyo acmaal kale oo aan islaamnimada ahayn intuu addoonkii jooga ku dhaqma ilaahay tabaaraka wa tacaala ma aqbalayo isla marka alla wuxuu leeyahay wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhiro marka la gaarana qofkaasi wuxuu noqonayaa ka mid noqonayaa kuwa khasaara adduunkan haddaad khasaarto waa ka soo kaban kartaa waxaa jira dad badan oo waxa weeye ama ahela ama qaraabo ah ama saaxiiba ah oo kuu kaalmayn kara haddaad adduunkan wixii aad haysato aad khasaarto laakiin meeshaas aakhiro haddii aad khasaarto ma jirto khasaaro kale oo kuu dhiman ma jirto si marka uu qofku uga badbaado khasaarada aan khasaarada kale ka dambaynin waa inuu diintiisa ku dhago oo uu allah tabaaraka wa tacaala awaamirtiisa uu qabsado cid allay ciddii ka hor imaatana inuu ka hor yimaado oo uu kula jihaado si uu aakhiro u badbaado marka dadka muslimiinta waxaan kula dardaarmaynaa guud ahaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed inay dadkaas iyaga ah oo allah tabaaraka wa tacaala diintiisa la diriraya waa dad alla dulleeyey dadkaas iyaga ah wax suldo ah oo ay dadka muslimiinta ku leeyihiin ma jirto qof alla dulleeyey ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu leeyahay walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka gaalada ah muslimiinta wax suldaa uguma yeelinin wax suldaa uguma yeelinin waa dad dulleysan oo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu amray in lala jihaado marka qof allaha tabaaraka wa tacaala addeeci waaye oo alla dulleeyey adiga inaad karaamayso ma aha waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qof alla dulleeyey ma jiro qof karaamayn kara qodobka labaad oo aan ka hadlay waxaa weeye waxaan la hadlayaa dadka mujaahidiinta ah oo caalamka islaamka maanta jooga waxaa muuqata horta bishaaraa muuqata ilaahay tabaaraka wa tacaalaa ha inoo soo dadejiyo mujaahidiinta waxaan leeyahay meel kastoo ay joogaanba iyo faqri kastoo ay maanta joogaanba waxaan leenahay mujaahidiinta waa in la ilaaliyo wadajirka in la ilaaliyo waa qodobka koowaad oo muhiimka inoo ah oo inaynu maanta ilaalino ah waxaa weeye waa wadajirka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu allah tabaaraka wa tacaala waxa weeye qabsada waxa weeye ilaahay tabaaraka wa tacaala xarigiisa idinka oo wada jira hana kala teginina hana kala tegnina gaaladu markii ay dareeseeyeen diinta muslimka waxaa jira dad mustashriqiin la dhaho oo ay gaaladu u soo dirtay inay diinta islaamka ay daraaseeyaan waxyaalaha markay diinta daraaseeyaan waxay ka daraaseeyaan meelaha ay marka diinta ay ka weerari karaan qodobkan isaga ah waa meesha ugu daran oo waxaway dadka muslimiinta maanta laga asiibay wey waxaan kaloo mujaahidiinta aan leeyahay waa in la adeeco umrada muslimiinta ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu arasuula wa uli lamri minkum waa in dadka muslimiinta allah tabaaraka watacaala cibaado weeye inuu qofka muslimka ah inuu umaradiisa u adeeco waa cibaado nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay oo yidhi sala allahu calayhi wasalam man ataaca amiirii faqad ataacanii qofka aniga amiirkayga adeeca aniga ayuu i adeecay waman ataacanii faqad ataaca allah qofka aniga i adeecana allah tabaaraka watacaala buu adeecay midda kale oan mujaahidiinta aan kula dardaarmayo waxaa weeye qofka muslimka ah meel ayaa lagu aadinaya rabitaankiisa ma aha meeshii qofka muslimka lagu aadiyo waxaa la rabaa in aan islaamka laga soo gelin furinta adiga lagu aadiyo inaan dadka muslimiinta laga soo gelin oo uu qofkaasi uu ku dadaalo sidii wixii loo diray uu akmal wajhi siduu u fuli lahaa oo u itqaanin lahaa inuu ku dadaalo oo uu dadka muslimiinta ugaga filnaado meesha iyada ah isla markaasna uu ku sabro waxyaalaha mashaqada ah iyo culayska kaga imaanaya waa inuu qofka muslimka inuu ixtisaabaa la doonaya dadka muslimiinta ah qof kasta waxaa dhici karta qofba meel baa lagu aadinaya meel aad adigu rabto iyo meel aadan rabinba waa lagu diraya marka meesha lagu diro waxaa la rabaa in oo waxa weeye aad ka soo dhalaashid oo aadan isdhihinin muxuu ahay tii aad adiga rabtay ma aha inaadan isdhihin meel alle meesha lagu diro waa inaad muslimiinta aad ka awdid oo faqrigaas isaga ah muslimiintu adigay kugu ogyihiin sida ugu fiican oo aad u qaban lahayd shaqadaas inaad u qabato oo aadan samaynin wax ka sokomara shaqadii la rabay inaadan ka sokomarin qadiyadaasna iyadana aada iyo aada ayaan u baraarujinayaa oo dadka mujaahidiinta in ay aada iyo aada xoog u sahlaan qadiyada kale oo muhiimka ah waxaa weeye oo qofka mujaahidka ah laga rabo qofka mujaahidka ah waxaa muhiim ah oo laga doonayaa iltisaam bisharci illaahi tabaaraka watacaala waxa aynu isugu imaanay oo aynu maanta u wada jirno waxaa weeye waa ilaahay kitaabkiisa inaan dhaqan gelino ilaahay kitaabkiisa inaan dhaqan gelino weye qof kasta oo inaga inaga mida waxaa la doonaya markuu inuu iltisaamo allah tabaaraka watacaala wuxuu rasuulkiisa kusoo dejiyey kitaabka allah tabaaraka watacaala uu inoogu soo dhibay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam waxaa marka kow ka ah inuu qofka muslimka ahi wax uusan aqoon ma dhaqan gelin karo waa in marka uu qofka muslimka ah uu barto oo mujaahidka inuu barto diintiisa inuu barto waxaa laga doonaya marka waa inaad barato allah tabaaraka watacaala diintiisa inaad barato si aad ugu dhaqanto oo awaamirta allah tabaaraka watacaala uu ku amrayo aa u fuliso haddii aadan baranin yacni waxaad bowsatay sax ma noqon karaan waxaad dhici karta adoo isu malaynaya in aad mujaahid tahay aakhiro inaad khasaarto haddii aad aadan baranin diintaada wixii ay allah ku amraayey iyo wixii uu kaa reebaya haddii aadan baranin sababto ah waxa weeye wax aadan fahansanayn ma fulin kartid si aad u fahanto marka waxaa u horeysa inaad diintaada barato taasna iyada ahna waxa weye aada iyo aad ayaan u baraarujinaya sidoo kale waxaan rabaa inaan kelimad dhaho gabdhaha muslimiinta ah ee maxaa weeye ilmaha mujaahidiinta ah barbaarinaya ama xaasaska ilmaha haya oo mujaahidiintu ay qabaan khaasatan guud ahaan dadka muslimiinta oo ilmahooda oo dhan gaar ahaan gabdhaha waxaweye mujaahidiintu ay qabaan mujaahidku wuxuu ku mashquulsan yahay cadowga inuu la xisaabtamo oo uu la dagaalamo oo uu muxuu ahayeeto idinka iyo waxyaalaha eh, caruurtiina iyo maxaarimta inuu dhowro oo diinta islaamka inuu daafaco ayuu mujaahidku ku mashquulsan yahay ilmihii marka adaa adaa la jooga adaa ilmihii haya waxaa la rabaa marka ilmahaas iyaga tarbiyadooda inaad tacliinta islaamka in aad iyo aad iyo aad loogula dadaalo oo ilmihii la tarbiyeeyo oo haddii mujaahidkii aabbihi hadduu maqan yahay adigii aad buuxiso booskii aabbaha aad buuxiso waxaa laydinka doonayaa gabdhaha muslimaadka oo mujaahidiintu ay qabaan ilmaha inay ku filnaadaan oo ay dugsiyada geeyaan oo qur-aankii ay baraan oo ay baraan dahaaradii ay baraan oo cibaadaadkii ay baraan oo waxa weeye birulwaalideynkii ay baraan oo ay ilmaha dhankaas iyaga ah ay kaga filnaadaan ayaa la doonaya qodobkaas isaga ana halkaas ayaan uga baxaya waxaa kaloo aan rabaa inaan wax yar ka iraahdo umrada muslimiinta umrada muslimiinta ah ilaahay tabaaraka watacaala culays ayuu maanta korka ka saaray marka ugu horeysa waa u ducaynanaa allah tabaaraka watacaala ha u fududeeyo waxyaalaha taklifada saaran oo culayska ah oo mas-uuliyadda ah ilaahay tabaaraka watacaala ha u fududeeyo waxaa leenahay allah idiin fududeeya ilaahay tabaaraka watacaalana xaqa ha idin waafajiyo iyo toosnaanta umrada muslimiinta marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah maantaytu wax kaloo ay sugayaan ma leh idinka ayaa raayada maanta u wada wax ay idinka rajaynayaanna waxa weeye in aad maantayto khilaafa islaamiya saxiixa inaad soo celisaan baa laydinka doonaya sidaa iyadaa waxaa la rabaa hamigiina caali aad ka dhigtaan dadka muslimiinta ah inaad waxaweye mowduucaas isaga ah siday diintooda iyo khilaafadooda iyo ilaahay tabaaraka watacaala kitaabkiisa iyo arlada oo lagu xukumo kitaabkiisa siday uga mirdhalin lahaayeen dadka muslimiinta ah qadiyadaas iyada ah ummadda muslimiinta ah maantayto waxaweeye hadafkaas in oo lagu hago oo aysan ka soka dhicinin qadiyadaas iyada ah dadka umuriinta- umarada muslimiinta maantayto waa laga rabaa waxyaalaha ugu horeeya oo la rabo inaad u ilaalisaan waa diintooda kowka ah diintooda ummaddan in diinteeda loo ilaaliyo ayaa maadaama idinku aad raayadii u wadaan dadka muslimiinta ah waxa ugu horeeya oo ad u ilaalinsaan waa inay diinta noqoto waxaa ku xiga waa inay noqoto waxa weeye naftooda in la ilaaliyo oo qofka xu- muslinka xurmo ayuu leh naftooda in loo ilaaliyo in loo ilaaliyo maalkooda in loo ilaaliyo muxuu ahayeeto caqligooda in loo ilaaliyo acraadooda in loo ilaaliyo mowduucaas isaga ah dadka muslimiinta ammaantayto idinkay idinka sugayaan idinkay idinku sugayaan ilaahay tabaaraka watacaala allaha idiin fududeeyo ee dadka muslimiinta ana ilaahay tabaaraka watacaala rushdigooda ha u soo celiyo culays baa maantayta haysta wax culayska looga bixi karana waa inay helaan yacni khilaafa oo raashida ah oo saxiixa oo arladan lagu soo celiyo oo dadka muslimiinta ah midnimadoodii u soo celisa inay allah tabaaraka watacaala kitaabkiisa ku dhaqmaan sunnada nebiga raacan ku- ee, yacni u soo celisa intaasay sugayaan ilaahay tabaaraka watacaala kuwuu ku xaqiijin lahaa idinka allah idinka dhigo haadaa maa aquul bilaahi tawfiiq
الكريم عن العيون وغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم سحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم صحابا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan markan iyo kataab ikhbaariyaha ayaa caawa bahisee muuqaalka xafladdii furitaanka jaamacadda alqima faraca kunyabarow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose qodobkaasi sidoo kale kooxda ridada soomaaliya oo xaqiijisay in ciidamada kufaarta burundi ay dhowaan isaga bixi doonaan soomaaliya waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maher maxamed heye maher waad mahadsan tahay bashiir een, xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa barta alkatayb ay ku leedahay aaladda telegramka bartan waxaa gelinkii dambe ee maanta lagu faafiyey buuqaal cusub kaasi oo ah xaafilada furitaanka jaamacadda alqima faraca kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose muuqaalkan ayaana la daawan karaa toddoba iyo toban daqiiqo waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo xaqiijisay in ciidamada burundi ay dhowaan isaga bixi doonaan soomaaliya dowladda burundi ayaa tan iyo sannaddii labada kun toddoba iyo toban markii ugu horreysay aan ka mid noqon doonin ciidamada afrikaanta ee soomaaliya duulaanka ku jooga mas-uul sare oo ka tirsan milatariga burundi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee faransiiska in ciidamada dowladdiisu aysan ka mid noqon doonin howlgalka cusub ee a u som sarkaalkan oo diiday in magaciisa la adeegsado ayaan caddayn sababta burundi ay uga hartay howlgalka cusub cabdulqaadir maxamed nuur oo loo garan ogyahay wasiir tigtog ahna wasiirka gaashaandhigga xukuumadda muqdisho ayaa isagana xaqiijiyey in ciidamada burundi ay ka bixi doonaan soomaaliya warqad uu u qoray wasiirka difaaca burundi ayuu wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda muqdisho uga codsaday burundi in ay soomaaliya usoo dirto koox milatari oo kala shaqaysa sidii ciidanka burundi ay uga bixi lahaayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin soomaaliya qoraalkan oo ay warbaahintu heshay ayaa muujinayaa in dowladda burundi ay diiday qoontada uga suu-aaday howlgalka cusub sidaasna ay ku qaadacday kasii mid ahaanshiyaha dalladda afrikaanta ee loogu yeero a u som waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa fallaagada r s f oo lagu eedeeyey in dahab badan ay ka dhoofiyeen daarfuur maleeshiyaadka murtasaqada u ah dowladda imaaraadka ee r s f loogu yeero ee ka dagaalama suudaan ayaa lagu weedeeyey in ay kimiyo badan oo dahab ah ka dhoofiyeen gobolka daarfuur ee dalka suudaan guddoomiyaha koonfurta gobolka daarfuur ninka lagu magacaabo bashiir mirsal ayaa ku eedeeyey maleeshiyada gurmadka deg dega ah in ay waddankaasi ka dhoofiyeen tiro dahab ah oo laga soo saaray deegaanka singo si loogu maalgeliyo maleeshiyadooda mas-uulkan oo xaruntiisu tahay magaalada boorta suudaan ayaa sidoo kale waraysi uu siiyey wakaaladda wararka ee suudaan ku sheegay in howlaha tahriibinta dahabka ay yihiin qorshayaal abaabulan oo lagu dhacayo khayraadka suudaan maleeshiyada r s f ayaa la rumaysan yahay in qorshayaashaasi ay wakiil uga yihiin imaaraadka carabta wargeyska atakyiir ayaa sheegay in shirkadda al-junayd oo gacansaar la leh maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ay howlo ballaaran oo macdan qodisa ka wado mandiqada araduum ee dhacda koonfurta daarfuur gaar ahaan deegaanka singo halkaas oo ay ka qodayaan macaadin tirabeel ah oo ka mid ah khayraadka suudaan xoogaga r s f ayaa gacanta ku hayaa gobolka koonfurta daarfuur iyo afar gobol oo kale oo ka tirsan waddankaasi maleeshiyaadkan ayaa ka mid ah kuwa uu ku adeegto imaaraadka kuna gurto khayraadka waddamada muslimiinta waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dadka ku dhaqan doolow oo walaac ka muujiyey xayiraadda duulimaadka ee saaran degmadaasi weli waxaa degmooyin ka tirsan gobollada godo iyo jubbada hoose saaran xayiraad xagga duulimaadka ah oo ay xukuumadda muqdisho ku soo rogtay degmooyinkaas oo uu ka arrimiyo maamulka la baxay jubbaland tani ayaa saameyn daran ku yeelatay dadka shacabka ah ee ku safri jiray diyaaradaha iyadooo magaalooyinka qaar xayiraadaasi darteed ay tiro dad ah ugu geeriyoodeen odayaasha iyo dadka ku dhaqan degmada doolow ee gobolka gedo ayaa walaac daran ka muujiyey saameynta ay ku yeelatay xayiraadda xagga duulimaadka ah ee saaran degmadaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaha warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaana ka mid ah muuqaalkii uu soo saaray kataib al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayay dardaaranka allah ka aqbalay waaligii wilaayaadka islaamiga ah sheekh maxamed mire jaamac kaasi oo la daawan karo muddo shan iyo toban daqiiqa ah waxay sidoo kale mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaha ay faafisay bayaan ka soo baxay alqaacidada jasiiratul carab kaasi oo mujaahidiinta jasiiratul carab ay uga tacsiyadeeyeen istishaadka sheekh maxamed mire jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga ah allah ka aqbale waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalayntu waxay maanta ahayd shil diyaaradeed oo ka dhacay wadanka kuuriyada koonfureed shilkan waxaa ku nafwaayey ilaa boqol toddobaatan iyo sagaal xubnood waxaana shilka uu ka dhacay garoonka magaalada muwan ee ku yaal meel qiyaastii laba boqol siddeetan iyo siddeed kilomitr dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ee siyool waxaa shilkaasi diyaaradeed ka badbaaday laba xubnood oo keliya kuwaasi oo ka mid ahaa shaqaalihii diyaaradda diyaaradda shilka gashay ayaa la sheegay in taayiradu ay u bixi waayeen kadibna ay gidaar ku yaal garoonkaasi caalamiga ah ay ku dhacday taasi oo keentay inuu dab ka kaco xubintiina caawo waynagaynta waa hagaag dhegeystayaal markanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza ee dhulka filistiin maalinkii afar boqol iyo kontonaad dabcan saacadihii lasoo dhaafay bashiir oo duqaymo kala duwan ayaa la diiwaan geliyey ilaa afartan iyo siddeed ruux ayaa lasoo warinayaa inay ku shahiideen duqaymo kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay qidaaca ka dhacay sidoo kale waxaa ku dhaawacmay ilaa konton iyo laba kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo shan kun afar boqol siddeetan iyo afar halka dhaawacyadu ay yihiin boqol siddeed kun iyo sagaashan kale dabcan bashiir oo kooxaha muqaamada filistiin dhankooda howlgallo kala duwan ayay fulinayaan saacadihii lasoo dhaafay weeraradii dhacay waxaa ka mid ahaa weerar loo adeegsaday qadiifadda alyaasiin boqol iyo shan oo lagu beegsaday ciidan sahayno ah oo lugeynayey dabcan muqaawamadu saacadihii lasoo dhaafay weeraro duqeymo ah ayay fuliyeen oo afar boqoloo maalin oo dagaallo ah kadib dabcan muqaawamadu waxay ku guulaysteen in sawaariikhdooda ay gaaraan cumqiga deegaanada yuhuudda ay ixtilaalka ku haystaan dhinaca magaalada qudus waxaa shalay laga maqlayay qalabka digniinta bixiya sidoo kale muqaawamada sidirood ayay duqeeyeen warbaahinta sahaynada waxay ku warantay in gantaaladaasi laga soo gamay deegaanka beytuxanuun dabcan muddo ka badan hal sano sahaynadu waxay caalamka u meerinayeen inay ka hortegayaan kooxaha muqaawamada oo ay awooddooda ay daciifiyeen balse muqaawamada ayaa marba marka ka dambaysa waxay la soo baxayaan xeelado hor leh oo cadowga lagu naafeynayo dabcan waqooyiga magaalada khaza waxay ka jareen inta kale ee magaalada inta badanna waxaa barakacay dadkii halkaasi deganaa cisbitaalka kamaal cudwaan ayaa ugu dambeeyey oo maalinkii khamiista ayay dab qabad siiyeen waxaa halkaasi ku shahiiday tobanaan ka mid ah kawaadirta caafimaadka ee cisbitaalka ee muddada ka badan halka sano usoo dhabar adeegayay dadkooda dabcan saddex boqol iyo konton isugu jira dhakhaatiir iyo sidoo kale bukaano ayay qafaasheen oo ilaa iyo hadda meel aan lagu sheegin masiirkooda xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud munaasabad dhowaan ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud ayna qabsadeen jufada maqalsame oo ka tirsan beelaweynta maxamuud hiraab ayay ku doorteen naqiib cusub oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka naqiib muuse cumar cabdulle ayay beesha maqalsame u dooratay inuu noqdo hogaankooda iyadoona halkaas uu xilkii ku wareejiyey naqiibkii hore ee maqalsame naqiib daahir ismaaciil iyadoo naqiibka lagu caleem saaray munaasabadda munaasabadan oo ka qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada marti sharaf waxgaradka beeshaas iyo nabadoono kala duwan ugu horeyn waxaa kelimada ugu horeysa goobta ka jeediyey naqiib muuse cumar cabdulle alxamdu lilah wabihi nastaciinu calaa muridina wadiin وصلى اللهم على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم وأتبع السيئات حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسنة الحمد لله إلى أن ما علينا allahaas oo naga dhigay dad muslimiina noogu nimceeyey nimcada islaamka midda iimaanka midda amniga midda caafimaadka alxamdulilah allah ayaa haddana mahadsanoo mahad celinaa intaa kadib waxaan u mahadcelinaa wilaayada islaamiga heer gobol heer degmo iyo heer deegaan intaba haddana waxaan u mahadcelinaya intaa kadib ogaasyada nuqubada nabadoonnada iyo marti sharafka kaleetoo ka soo qaybgalay xafladan qiimaha badan intaa kadib ilaahi subxaana wa tacala waxaan su-aalinayaa xilkaa culayska badan leh oo qaraabadaydu ay iga soo daba tuurtay oo aan anigu doorana laiga soo daba tuuray ilaahay subxaana wa tacaala akhri adduun baynuusan ugu ceebayn intaasna ilaahay aan ka weydiisanayaa waxaana ballan qaadaya haddii ilaahay qadaray intaan hortooda ka ballan qaadayaa sida ay igu soo doorteen shareecada islaamka inaan ku hogaamiyo inaanan xagga iyo xagga midnaanan uga degin haddii ilaahay qadaro intaasna allah hortiisa ayaan ka ballan qaadayaa ayagana walaale waxaan ka codsanayaa inay meel nolol adduunyo iyo nolol aakhiro intaba ama sacaado adduunya iyo sacaado aakhiro intaba kitaabka allah ayay ku jirtaa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayadaas inaan ka dhiganno manhaj iyo waddo iyo meel lagu kala baxo iyo meel la daba kaco waxyaabihii hore oo kolay odayaashu ay soo dhaqi jireenna inta badan lasoo duuduuba haddii laydno marka waxaa la yidhi godyar ninkilgelila lama kala qarsho naqiibka cusub ee beesha reer maqlsame ee la sheega waa ninkan maskiinka meesha taagan marka raallina halayga ahaado waxa weye rag dad ma hor istaagi jirin marka ilaahay baa ku mahadsan marka intaasaan kusoo koobaa wabilah towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha maqalsame ilaahay hanoo dembi dhaafo maaragtay diinta ilaahay kuwa ku dhaqma oo ku dhinta oo mataqaanaa ku dhaqma ilaahay ha naga dhigo waxaan u mahad celihaa ilaahay weynay oo waaxidahay oo mataqaanaa nicmadaana siiyey oo inaan diinta ku dhaqanno oo mataqaanaa aan goobtaan quruxda badan isugu nimaadno ilaahay maaragtay aan maaragtay uga mahad celaa waxaan u mahad celinaa haddii ilaahay idmo eh, mahadnaqa alle kabacdi waxaan u mahad celinaa dadka walaalaha oo martida oo mataqaanaa eh, naqiibkaas aan doorahayno maaragtay garabka nagu siiyey oo fadhiga qurxoon iyo wanaagga mataqaanaa noogu soo xaadiray ayagana waa u mahad celinaa haddii aan ka soo gudbo waxaan mataqaanaa aan sheegahayaa war la ogyahay xiise ma laha la yidhi wixii beeshu ku heshiiday halkaanaa laga sheegay halkaanaa laga sheegay waxaan mataqaanaa haddii ilaahay idmo sidaas maaragta meesha looga sheegayaan ku heshiinay khilaaf la-aan ninkaas isaga oo mataqaanaa naqiibka oo muuse cumar cabdille ah ayaan keennay xilka aan saarnay mataqaanaa maaragtay waxaan leenahay ilaahay hala qaado asaguna mataqaanaa midkii hadda haddii alle ku idmahayo waa u ducayhaynaahe daacadna wax ku dhaqa ilaahayna maaragtay uu u fududeeyo xilkaas asagana allaha ka dhigo marka insha allahu tacaalaa haddii markhaati la rabay annagaa soo doorannay waana ku kalsoonnahay insha allahu tacaalaa intaasaan ku soo gabagabaya bismillaahi raxmaan raxiim marka koobaad ilaahay baan u mahad celinaynaa walaayada ayadu maal iyo qoray iyo dhimasho diinta ku kor yeeshay iyo xoogga ku qabatayaan u mahad celinaynaa marka labaad muuse cumar reer maqlisamaa keenay ayagoo wakti ku qaatay ay u fadheen oo maaragtay u kac fadhiisteen oo iska dooraayeen nin wax ku tara intaas bay u fadheen waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha islaamka ah oo soo birmadaya intaas soo buuxshaan u mahad celinaynaa mar labaad waxaan u mahad celinaynaa walaayada intaas isu keentay ilaahay dartii ayagoo maaragtay ugu dulqaatay inay ku hoggaanshaan haddaan u laabto muuse cumar waxaan leeyahay waxaan saarnay xil weyn oon la qaadi karin waxaan leeyahay ilaahi weynaayo waaxidahayaa aa gacan qaba kare ha gacan qabto inta wax gama qabata ilaahaybaa ilaahaybaa wax gama gacan qabtee bini aadan waxba ma gacan qaba karo ilaahi weynay ha gacan qabto kiilka aan saarnaana mid la qaadi kara maana ilaahay ha la qabto ilaahi weynay hoogu kaalmeeyo kii ku dambaabana ilaahay kama dhigo muslimiintana kor allaha ka dhigo gaaladana allaha jabiyo gaalada allaha jabiyo muslimka kor allaha ka dhigo diinta kor allaha ka dhigo allaha naga aqbalo assalaamu calaykum waraxmatullah intaasaan kusoo dhawey ugaaska beesha maxamuud yaraab ugaas ciise ugaas maxamed carab ayaa sidoo kale goobta ka hadlay بسم الله الحمد لله إلهي بقى مهد إسكال دمانتد مهد داس ألا كدب وحانو مهد عليها ولاية قبلك sidoo kale waxaan u mahad celihaynaa marti sharafka faraha badan leh ee meel dhow iyo meel dheerba ka timid kasoo qayb gashay wanaagga maaragta iyo xafladda qiimaha badan leh waa u mahad celihaynaa waxaan leenahay dhammaantiin cidsi iyo sharaf dheeraada allah idin siiyo kulankii aad meesha ugu timaadeen mid aadna aakhiro iyo adduun midna aad ku ceeboobeen allah idinkaga nooga wada dhigo
sida odayaasha ay u hadleen waa si saxiixa oo hadda aan laban laabnayn walaaluhu haddii laydanka delay way hadleen reer maqlistame oo ka tirsan beelweynta reer maxamuud hiraab maalin cad waayo oo maanta warkii la yidhaah waa la qoraa xaflad iyo meel fagaaraha la joogaa waa dardaaran ee hadda ayidaadii reer maqlistama iska lahay waana ay ayideen naqiibka cusubna waxaan leeyahay xilka lagu dhiibay midaada adduunka ku ceeboobin aakhirana aada ku cadaab mudan allah kaaga dhigo ummadda xilka kuu dhiibatane kuwii aadaad adigu ku caasiyoobin ayaguna aan kugu caasiyoobin allah kaaga dhigo sidaasaan asagana leeyahay soo dhowaaw abti markaan intaas uga gudbo walaalaha reer maqlistama aan ku soo laabto naqiibka waa aad soo doorateen waxaad ku soo doorateen si maaragta aan fudayd ahayn muddo badanaad u fadhideen reer maqlistame naqiibka aad duubateen oo aad ummadda muslimiinta iyo maamulka isugu yeerteen waa wadad muslimiine waa inaad la shaqaydaan saad u doorateen aad ula shaqaydaan haddii alla idmo waxaa la yidhi ama la isma diro ama la isma duro haddii alla idankada leeyahay ninkan muuse cumar cabdillah la yidhaahdaa nin culummo ah oo aad u qiimo badan waayo ummaddoo dhan baa taqaan maamulka yaqaan laakiin nin qabiil naqiibka ama uusa ahaa jirine wuxuu ahaa wadaad in lagu dhege la yidhi waryaa waa kuu duceey inaad ducada reer maqlisama qaado haddii la warwareego meel loo dhigi la waayana waa idinka qaatay ii duceeyuu yidhi marka haddii mahag maanta xafladda lagu dhigay looga kala tago oo nin walbaba yidhaa shalayaan naqiib doorna jimcihii waan gadaal loogu soo noqon oo warxaa kugu dhegan aan la dhihin oo waxaa maxaa saxan aan la dhihin hadde waxay tegay in farta la iska daba taago reer maqlisama waa inay naqiibka guntiga ku dheganaadaan reer maqlisama saad u doorateen naqiibka waa inaad isu garab taagtaan ulana shaqeydaan haddii alla idmo wanaagga aan isugu nimidne ilaahay subxaanahu wa tacaala miduu noo aqbala allah ka dhigo gefkan yaga iyo geeridanadana ilaahay ma kulmiyo sidaasaan anugu hadalkayga kusoo koobaa ugu dambeynna waxaa xafladda soo xiray sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri diin wadunya wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أي أم هذا لنا بعد الله لما كسوقيب قلياشا حفلدان أما مناسبدان حر مغل السماء قرنتي أصل وها مناسبدان مدة سو شقينا أي سي أيها الآن وقام عصب وكوه قامية شرائع الإسلام قرنتي جهد بدن صوبحيي يرقي قدقي howshaasi ku dhex jiray waxaan leenahay jazaakum allahu fi miisaani xasanaatikum ilaahay ha idin saaro subxaanahu wa tacaala markaan haddii aan ku daro noqdooyin kooban marka hore horta ahmiyadda in la sameeyo naqiib iyo hoggaan islaami ah waa arrintaasi arrin aad iyo aad u weyn muslimiintana taariikhdooda iyo dhaqankooda ay ku qoran tahay waxaad ogtihiin naqiib dhaqan in la sameeyo ama hoggaan qabiil in la sameeyo ambiyadii ayaa kusoo dhaqantay nabigu sal alla alay wasalama ayaa sameeyey nuqabaa muhaajiriin ansaar in marka mujaahidiinta runtii bariga afrika maanta qabaa'ilka ay sidaasay u dhisaayaan oo golo guud golaha ku dhaqanka shareeca islaamka soomaaliyeed ay dhisan yihiin gobollada iyo deegaamada qabaa'il saan ay uga dhisan yihiin arrintaasi waxay raacaysa taariikhdaasi fog waxaana maanta la arkay nuqabo maaragtay maanta taagan safka hore nuqabo maaragtay shareecadaasi ayagoo u dagaalamayo shahiiday nuqabo maanta xabsi ugu jiro oo maaragtay loo xiro ayagoo mabda-ooda ku sugan ummadooda hogaaminayo antaasi dhan waa leeyihiin waa taariikh nafteeda wakhtiga hadda la jooga ay qormayso marka qadiyadaasi waa qadiyo aad iyo aad muhiim u ah akhiira marka kawilaayo ahaan annaga naqiibka reer maqalsam ay keeneen waa soo dhaweynaynaa waana insha allahu tacaala la shaqaynaynaa haddii alla yidhaahdo subxaanahu wa tacaala oo wax annaga maaragtay nagu aadan oo doorkeenna ah waxaan u nahay insha allahu diyaara ula nahay ilaahayna waxaa u weydiinaynaa subxaana wa tacaala in ilaahay u fududeeyo subxaana wa tacaala naqiibka kolle insha allahu tacaala dee waxyaalaha loo soo hormariyo waxyaalaha ugu wanaagsan waxan waa u dhiman yihiinoo insha allahu tacaala laakiin waxyaalaha hadda waxaan rabnaa inaan u sallimno ama u hadiyeyno oo qaali ah qiimo badan insha allahu tacaala si ay calaamo iyo shicaar ay ugu naqdaan muuse cumar insha allahu tacaala waxaan u dhiibaynaa kitaabka qur-aanka kariimka ah boqol iyo toban iyo afarta runtii ilaahay kalaamkiisa ah oo runtii aan barkaysano aan akhrisanno aan ku dhaqanno aan u dagaalanno kitaabkaasi waa haysanaa laakiin insha allahu tacaala waxa waaye in shicaar uu noo yahay oo maaragtay midka midagta aan ku haysano maanta saliibiinta waxay gacanta ku haystaan saliibka ayay gacanta ku haystaan oo sanamka ah annagana kitaab qur-aanka iyo sunnadii nabi sala allahu alay wasalam ayaa midagta ku haynaa insha allahu tacaala naqiibka kitaabkaas ayaan u dhiibayaa kitaabkii ku hogaamin lahaa ummadda kitaabkii marjic buu ahaa waaye insha allahu tacaala midda labaad waxaan u dhiibayaa raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalama raayada rasuulku waa midow ay ahayd raayadaasna waa u dhiibayaa midda runtii shicaar noo ah ayada nafteeda laa ilaaha illa allah muxamad rasuulullahi ka qoran raayadana qabo insha allahu tacaala waxaan kale u dhiibaynaa qori ake afartii todobo oo runtii qoriga hadda maanta istituugii waa lagu soo baxay oo hadda maaragtay gaalada moogtahay markii xirta la ahaayo masaajida layla joogay hadda maaha qoryaa qoryihii ay soo qaateenaa loo soo qaatay haddii marka war ay yeeli waayaan gaalada ay diidaan muuse cumar maanta maaragtay meeluu ka aadan yahay aag ayuu ka aadi doonaa insha allahu tacaala aaggaasi marka kitaab qur-aanka dadka diidan waxa waaye waxaa loo hayaa aakaha loo hayaa aakaan allahu akbar allahu akbar waa kanna waa booshkiisi insha allahu tacaala cabaysan waaye baaraka allahu fiika ilaahay ha kuu fududeeyo allahu akbar allahu akbar jazaakum allahu khayran xafladdiina meesha inoogu xidhan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu